dowladani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiya wa tacliim wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyada oo ardaydii ka faa'iidaysatay dowladani oo gaarayey shan boqol arday oo isugu jira wiilal iyo dumar muddadii labada maalmood ay ahayd ardayda macadyada iyo madaariista waxay dowladani ay ku qaateen duruus kala duwan xiritaanka munaasabadda dowladda oo lagu casuumay culamowdiin suldaano mas-uuliyiinta wilaayada iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh aadan suni isaga oona aada ugu rayaaqay farxadda ardayda ka muuqatay multaqahan madaariska daalibaadka ee muslimaadka ee kunya barrow fii hada almasaa almubaarak waxaan odhan karaa waa shay uu ku farxo ruux kasta oo iimaan uu ku duxay qof kasta oo kubkiisu uu daahir ku yahay weysada salaada markaa ilaahay lagu caabudo loogu weysaysto waa mid ay ku farxayaan dhammaan bulshaweynta caalamka islaamka ku nool kelimada sheekh aadan sunni kadib qabanqaabadani munaasabadan lagu soo gunaanadayey xiritaanka dowladani waxaa kaloo kelimad ka soo jeediyey suldaanka guud beesha shangamaas etoni suldaan maxamed cabdulqaadir oo aad u bogaadiyey bandhigii su'aalaha ahaa ee ardayda soo bandhigtay dowladdeeda soo xirayno multaqadii socotay oo u socotay jiinulkhilaafa iyo qurduba iyo caynulislaam allahaasaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafka culimada maktabu tarbiya wa tacliin waxaan leenahay jazaakum allaahu khayr waxaan kaloo u mahad celinaynaa ardadii ka soo qayb gashay iyagana waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro dhanka kale xiritaanka dowladani oo dardaaran aada u wanaagsan oo goobta xafladda xiritaanka ka soo jeediyey sheekh abu muslim oo la dardaarmay ardayda waxbarashada waa in lagu dadaalaa tartan baa socda falyatanaafaس اlmutanaafisu labo akhlaaqda wanaagsan waa in lagu dadaalaa xusn اlkhulq nebi maxamed loogu daydaa wainaka lacalىa khulqin cadiim saddex alcifatu wاlcafaaf gabadha waa in noqotaa gabarh dhowrsoon xisan wamacnan aad iyo aad u dhowrsoon wax kastoo cifadeeda dhaawacayana waa inay ka fogaato afar biru lwaalidayn hooyadaa iyo aabbaha oo ku soo koriy oo wax ku soo baray halkaa kula ku keenay halkaa kula ekaysiiyey ilaah baa kula ekaysiyey uma waalidku sabab u ahayeen waa inaad baari u
waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay dowladdii soconaysay muddada labada maalmood dowladdu waxay socotay laba maalmood waxyaabihii aan ka faa'iiday ee aan meesha ku qaadanayna waxaa ka mid ahay aladabu qabla taclim aladabu qabla tacalum xayaatu daalibi maca alqiraa'a alqaswu lfikri tacliimiyi didu shabaab ulumma biru lwaalideyn